الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله فيكم جمعيه روح ينكها لولي waxyaabaha soomka jebiya ee xisiga ah ee la taaban karo amba la dhadhamin karo waxaynu soo sheegnay cuntada iyo cabbitaanka waxaynu soo sheegnay galmada waxaynu soo sheegnay qofku inuu iska matajiyo waxyaabahan soomka jebin waxaa ka mid a qofku hadduu dheegaha dhibca iskaga shubo dawada yaryar amba indhahaba amba hadduu xiiq leeyahay uu isticmaalo bakhaaqna ma jebinayo soomka sida saxiixa ah waxyaalaha mufadiraadka ee xisiga ah dee qofka la yimaada ee ogaan soomka iskaga jebiya qalle ayaa waajib ku noqonaya allahuma ilaa galmada mooyaane galmada maalintaa uu jebiyeyna wuu qallaynayaa lixdan cisho xidhiidhana wuu qallayn doonaa waxaa jira waxyaabo soomka ajarka iyo wanaagga uu dhahaa meesha ka saara oo soomka qofka nusqaamiya oo sawaabkiisa amba abaalmarintiisa yareeya ambaba dhimaba oo aanu qofkuna qallaynaynin haddana waxaa ka mid ah xanta alkiina inkastoo culimada qaarkood ay qabaan inay soomka jebiso sida daahiriyada oo kale culimada iyo xantu waa waxyaabaha soomka ajarkiisa meesha ka saara waxaa la mida isku diridda dadka la isku diro waxaa ka mida hadalka beenta ah iyo hadalkii beenta ah oo lagu camal falo oo wixii ka dhashay aad qaadato waxaa ka mida cayda iyo aflagaadada waxaa ka mida inaad eegto wax ilaahay xarimay eegitaankooda oo aanay bannaanayn sida haweenka aada geydo oo kale amba sawirada khaliica ah oo kale waxaa kaloo xaaraam oo ajarkaa sookaaga waxu dhimaya inaad dhegaysato waxyaabuhu xaaraamta yahay dhegaysigoodu sida heesaha iyo muusiga iyo qofku xamanaya dhegaysiga aada dhegaysanayso ambaba mid wax isku diraya waayo qofka uu xamanaya haddaad u dheglaada aada soo dhegaysato dee dembigii baad la wadaagaysaa oo aamuskaad ka aamustay iyo uruxinta aad u ruxinaysaa waxay la mid tahay adigoo sameeyey xumaanta uu samaynayo waxaa la yidhaahdaa xukmu raadi ka xukmu lcaasi qofka xumaanta raadiga ka ah marka lagu ag samaynayo amba og wuxuu la mid yahay uu la xukunka yahay ka xumaanta iyo macsiyada samaynaya waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu inoo sheegay heesaha dhagaysigooda iyo muusiguba inay xaaraam yihiin oo marka muusiga lagu ladho ee muusiga loo garaaco layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira waalmacaasifa rasuulku wuxu uhi sal ly slam oo ummadayda waxaa ka mida qaar xalaashan doona sinada bimacnaa sinada waxay ula iman doonaan sidii ay xalaal tahay waxay xalaashan karaan raggooda xariirta inay xidhaan waxaa kaloo xalaashan doonaan dhegaysiga muusiga inay dhegaystaan abi hurayra radi allahu canhu wuxuu wariyey nebigu sal ly salam idaa kaana yowmi sawmi axadikum falaa yarfut yowmaidin walaa yasqab fain shaatamahu axadu aw qaatalahu falyaqul ini imru'un saa'im والذي نفسي بيد محمد والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أضيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان إذا أفضر فرح بفضره وإذا لقي ربه فرح بصومه حديث كان متفق عليه عن رسولك صلى الله عليه وسلم warmaalintii markaad sooman tihiin ha ku hadlina hadal xun oo shukaansi iyo wax la mida ah ha qaylinina oo dad buuqa ha noqonina hadduu qofku ala caytamo amba ku aflagaadeeyo amaba uu isku dayo inuu kula dagaalamo waxaad ku tidhaahdaa waan soomanahay intaasunu sheeg weliba saddex jeer ugu celi waan soomanahay ilaaha naftiisu ilaaha nafta nebi muxamed gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartaye isbedelka uu isbedelay qofka sooman naqaskiisu amba neeftu waa haraadka aawadii iyo qalalka afku qalalaye way ka udgoon tahay alle agtiisa qiyaamaha ee maaragtay miskiga waa shay aad u udgoon badan waayo afkani muxuu isu bedelay qofka naqaskiisu muxuu isu bedelay cadhuuftii baa qallashay aamuskii buu badiyey cibaado ku jira maadaama cibaado iyo alla dartii uu isu bedelay ilaahay wuxuu u bedelayaa adduunyada wuxuu ku yahay wax ka duwan oo udgoon ah oo qofkii naqaska markuu kula hadlaya aad dhibsanaysay amba adugu aad dhibaysay qofka kale ayaa ilaahay agtiisa wuxuu ka udgoon yahay miskiga walisaa'ibi farxataan qofka soomani laba jeerba uu farxi doonaa mar wuxuu ku farxayaa markuu afurayo laba sababood baa faraxa keenayo oo maanta oo dhan buu soo soomanaa caafimaad baa ilaahay ku siiyey kuguma sababin wax soomkaagii jebiya soomkaagii baad soo dhammaystiratay gaajadii iyo haraadkiina waad biinaysaa iyada laftigeeda farxadda labadaa sababood bay leedahay ta ugu weyni markuu rabbigii la kulmana wuu farxi doonaa waayo soomku wuu ergeeya soomkan aad arkayso allah subxaana wa tacaala qaradu u yeelayo wuu hadlayaa allah buu la hadli doonaa markaasuu odhanayaa ilaahayow kani cuntadii iyo cabbitaankiiba waxa uga tegay adiga daraadda ilaah waa u ergeynayaaye ergadeeda aqbal markale rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayh wasalam man lam yadac qowla zuuri waalcamala bihi wاljahla falaysa lilahi xaajaة fii an yadaca طacaamahu wa sharaabahu qofka aan ka tegin hadalka beenta ah iyo beentaa wixii ka dhashay inuu la yimaado amba la yimaado caqli xumo iyo wixii la mid ah falaysa lilahi xaajaة fii an yadaca طacaamahu wa sharaabahu ilaahay dankama laha ilaahay dankama laha iska daynta qofkan uu iska daayey cunidii iyo cuntadii iyo cabbitaankaba macnaa soomkiisu macna samayn maayo macna samayn maayo xadiidka bukhaari baa soo saaray mar kale rasuulka waxaa ka sugan inuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ruba saa'imin xaduhu min siyaamihi aljuucu waalcadash wa ruba qaa'imin xaduhu min qiyaamihi asahru alla badanaa mid sooman oo soomkiisa wuxuu ka faa'iiday ay tahay uun gaajo iyo haraad badanaa mid habeenkii kacaya oo cibaadaysanaya oo cibaadada wuxuu ka helay ay tahay uun soo jeed wax kale aan ka helay ilaahay dartii baanay ka ahayn amabaa wax alle wixii burinaya cibaadaadkiisu la imanaya riyaa ha noqoto adiya iyo dhib kale ha noqoto intaa marka baaraka allahu fiikum waxyaabaha soonka jebiya oo labadaas ay u qaybsamaan waanba soonku u nusqaaminayaa qofku hadduu wax cunaanba waxabo isagoo isilowsan soomkiisu ma burayo waanaad u sheegaysaa hadduu agtaada wax ku cunay uu ilowsan yahay man nasiya wahuwa saa'im fa akala aw shariba falyutima sawmahu fainamaa acamahu allahu wasaqah xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo saaray qofka isagoo isilowsan wax cunaa amba waxaba ilaahay baa quudiyey soomkiisa inta hadhay ha dhammaystirto laakiin adiga arkaya waruma haysid inuu ilowsan yahay iyo inuu kuu barxaye waxaad ku tidhahdaa war miyaanad soomanayn si uu iskaga daayo marka baaraka allaahu fiikum waa inaynu soomkeenna ilaashanno waxaa inoo bannaanaya amahan kuleyl baa iska jira xilligan guga waad maydhan kartaa intaad doorkeena kulaato iska maydh madaxa hadduu ku xanuunayo biyaa iskaga shubi kartaa waad qaboojin kartaa jidhka lafdigiisa meel qabo waad geli kartaa ercondishanka guriga haddaad leedahay waad iska gashan waad shidan kartaa meel baarida waad ku noolaan kartaa haddii adigoo sooman afka wax kaa galaan maalinta horeynu sheegnay oo kugu soo duuro boor amba duksi iyo wax la midi soomkaaga waxba u dhib maayo baaraka allahu fiikum soomka aynu ilaashanno aynu ka ilaashanno laba shayba mid waxaa la yidhahdaa almufsidaat ka kalena waxaa la yidhahdaa almunaqisaat mid soomkiiba meesha uu ka saarayaa oo waxyaabaha soomka jebiya midnaba waxaa soomkaaga ku ridayaa naqsiga ama u naafaynaya oo soomkaagii ajarkii uu lahaay oo dhan ayaad waayaysaa marka baaraka allahu fiikum waa inaynu badino daacada ilaahay waa in ducada la badiyo waa in dikriga ilaahay la badiyo waa in qur-aanka akhriskiisa la bariyo bishan waa in niyada ilaahay loo gaaryeelo loo saafi yeelo allana waa inaynu weydiisano inuu inaga aqbalo yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun aquulu hada alqawla waastaqfiru allaha lii walakum inahu huwa alghafur الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bisha ramadaan waxaa jira waxyaabo ay gaar u leedahay oo bilaha kale aanay la wadaagin waxaa ka mid a salaadan taraawiixa ila bilaha kale ma tukano salaadan taraawiix waa min khasaa'isi shahri ramadaan weeye inaad jamaacada ku tukato masaajidkana aada kula tukato waayo nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man qaama maca aliimaani xataa yansarifa kutibat lahu qiyaamu laylatihi qofka imaamka la tukada ee imaamka salaaddii taraawiixda la dhammaysta waxa uu helayaa ajarkii taagnida habeenkii amba qiyaamu leylka taraawiixdu waa sunno mu'akada weeye waxaa jideeyey rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam sannahaa rasuulu llahi sala allahu calay wasalam wa ajmaca calayha almuslimuun dadka qaar baa u haysta cumar inuu jideeyey cumar uu jiday rasuulku tiraba saddex habeen ayuu asxaabta tukiyey markii dambena rasuulku waa iska daayey salawaatu llahi wasalaamu calayh waana sunnaha mu-akadka ah qofka muuminkana uma wanaagsana inuu ka tago waayo ajar fara badan oo aada helayso ayaad naftaada seejinaysaa marka waa inaad ka tego waa in had iyo jeer aada la dhimaado imaamkana la dhammaysto weyi waxyaabaa bisha loola gaarka tahay waxaa ka mid a camalka wanaagsanaad samayso ilaahay wuu kuu laba laabaya wuu laba jibaarayaa in badan faradka keliya alfariidatu alwaaxida waxaa laga yaabaa inay toddobaatan farad ay la ajar noqoto sunnuhu wuxuu la ajar noqonayaa faradka xagga ajarka waxyaabaha gaarka ilaahay bishani waxaa ka mid ah soo dejintii qur-aankani ilaahay uu soo dejiyey kariimka ah waxyiga rasuulka ku bilaabay bisha ramadaan bay ahayd bisha waxaa ku jira habeenka la yidhaha leylatu lqadriga waa habeen in badan ilaahay qur-aankiisa kaga hadlay subxaanahu wa tacaala habeenkan haddaad cibaadaysato ilaahay ku waafajiyo wuxuu u dhigmaa camalka wanaagsan aad qaban lahayd saddex iyo siddeetan sannadoodii oo kunka bilaha kunka ah amba kunka bilood haddaad bedesho saddex iyo siddeetan sannadood buu noqonaya hadda qofku qof cibaadaysanayo saddex iyo siddeetan sannadood ayuu la ajar noqonaya waa fadli aada u cadiima bisha ramadaan baanu ku jira amba shan iyo tobankii xalayto ee horeba ha ku jiro amba shan iyo tobanka dambe ha ku jiro siday u badan tahay tobanka dambe ku jiraay laakiin bishoo dhan buu ku jira bishoo dhanna waa inaad dadaasho amba sagaal iyo labaatan bay noqon doontaa amba soddon bay noqon doontaa haddaad iska soo afurto oo cashaaga iska tukato oo jamaca la tukato ma suurtagalba ma aha laylatulqadrigu inuu ku dhaafo laylatulqadrigu kuma dhaafi karayo oo aduu geli sideed iyo labaatanka amba soddonka habeenba cibaadaysantee cibaado dheeraadaba maaha jamacaaga la tugo dabadeedna salaata taraawiixda la tugo bes laylatulqadrigii inaad kacday maqaama laylat alqadri iimaana waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembihi dembigaagoo dhan baa lagu dhaafaya marka bishan ayaa habeenka gaar u leh habeenka inta badan dadku waxay u yaqaanaan uun laylatulqadri allah baa u bixiyey waa habeenkii qadarinta mudnaa iyo ixtiraamka ogowbay aayaddaasoo qura ilaahay kagama hadline waxa kaloo ilaahay ku tilmaamay habeenkanuu yahay habeenka la barakeeyey innaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka macnaa qur-aanka waxaanu soo dejinnay oonu bilownay soo dejintiisa habeenkii la barakeeyey shahru ramadaan aladii unsila fiihi alqur'aan markii habeenkani yaanu ku seegin oo gidaarada intaad iska fadhido si nacasnimo ah hadduu kugu dhaafo gundar calaamaduu leeyahay iyo astaamo lagu garto waynu sheegi doonaa mar haddii dee uu waagu kugu baryo calaamadihiisuna waa beriga habeenkuna qaybuu yeeshaa waa berigaaba maalinta cadceedda soo baxaysaana calaamaday leedahay laakiin adugu intaad iska dayso nacasnimadood xiliya isku boorto sidii ninkii hore wuxuu yidhi karantaan qarax u degay xaggee iga maraysa karantaan qarax u degay xaggee iga maraysa waa runtii roob waqooyi galbeed uu ahaa halkan mari jiray markaa sondonka habeenba haddaad oodaa geliso iimaanna aada la timaado caqiido wanaagsan ilaahayna aada ajar kaga doonto suurtagal maaha habeenkani inuu baxsado maya dhici kartaaba lixda marka cadceedu dhacduu bilaama lixda iyo rubuc markaan afurno ayuu bilaabayaa habeenkaasi xataa masalaamun hiya xataa madlaci fajr ilaa gabal waagu ka baryana wuu taagan yahay intaasoo dhan mar qura miyaad odhanan ilaah u dembi dhaaf ama mar qura aan cibaado u kacay qofka muslimkii dee maaha suurtagal maaha qofka intaa jiifaya ilaahayba beri waayo ma filaayadu qof caadiyaba dee ma aha marka baaraka allahu fiikum waa inaynu dadaal la nimaadno oo bishan khasaayista ay gaarka u leedaha waxaa ka mid ah waa shahru sabr sabrka waayo gaajadan iyo haraadkan iyo wixii naftu jeclayda shahawaadka ahaa iyo dee xataa wax iska celintii waxaa la doonayaa inaanad raganimo muujan oo daciifa iska noqoto oo nacaska haydafkii hadduu kugu maarata kugu ciirciiro waa inaad tidhahdo war waan soomanahay waan soomanahay maaha baqay adir waan soomanahay wa xabsu nafsi calaa daacati illaah waad sabraysaa markaa baaraka allahu fiikum waa inaynu waktigana ka faa'iidaysano bisha ramadaan waa inaad noqoto kuwa loo dembi dhaafay haddii laguu dembi dhaafi waayo bimacnaa waa haddaad xumaan ku bedeshay camalkii wanaagsanaa amba aad xaaraan u koriso waad garanaysaa dooxa hagaysatay ragga qaar unbaa markaa bisha ramadaan ay bilato ayuubuu dherigiisaba dabka saarayaa un dooxa geli jiray amba meelahanu ku cunayaa waa nin habaarnimi qaba waayo rasuulku wuxuu sheegay nebiga sal alay slam isagoo mimbarkiisa koraya ayaa wuxuu saddex jeer yidhi aamiin aamiin aamiin markaa saxaabadu weydiiyeen waxay idhaahdeen calaa ma aamanta ya aamiinta yaa aamanta yaa rasuul allah rasuulka ilaahay oo aamiin maxaad lahay iyo maxaad ducadani maxay ahay markaa rasuulku wuxuu uhi jibriil baa ii yimi wuxuu igu yihi raqima anfu imri'in دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له فأدخله الله النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين وعلى قفع يسوق شيء بشهر رمضان ودوادته بشهر رمضان أي بحضي يدون لودن بدافين إلهي نار تحقلي وهكفوغيو أدوغن النبي محمد وحد تلهدا آمين مركز ثاني يقول آمين وحبار آذي آد علس oo aada u khatar badan markaa muddadaa yar waa inaynu ka faa'iidaysanno muddadaa yar ee kooban xawaarahay jaraysa waa adiga arkaya shan iyo toban bay maraysaaba caawa xagga kalaaba u jarjeersatay kala barhkiiba way dhaaftayba maantana waa jimcee shan iyo toban buu ku beegan yahay hal shay un baynu ku baraarujinayaa qolada dhallinyarada ah ee baraha bulshada gasha waxaa baryaha lagu faafinaya hadal been ah hadalkaasi wuxuu odhanayaa shan iyo tobanka ramadaan hadduu jimco galo adduunyada balaaya ka dhacaysa amba qaylo weyn baa la maqlaya xadiid jira ma aha waa mawduuc asal ma laha mawduuc haddaad maqasho waa been weeye rasuulka kama sugnaanin marka waxbaha ku dawaqina dhagaa faraageliya iyo qaylada waxaa waxba kama jira iminka culimo badan baa adduunyada joogta oo googalbaha la yidhaahdaaboo meesha wilaadka ah meeshaan balaa bulshada iyo balaaya ka talisa waxbaa faafaya war waxaa wixii khayrkala uu ka qaata waa midi lama afiya waxaan diinahayn baa diin laydinka dhigayaa iska hubsada qaar baa i weydiinayay ee waxaan jirin markaad meel walba xuruurato ee soo balaayo geli maysi allah idin barakeeyo ilaahay dembigeenna ha dhaafo kii waalidiinteennana alla ha dhaafo ka muslimiintana alla ha dhaafo intii dhimatay allah u naxariisto innagana ha inooga daba naxariisto allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canna allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canna allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canna qolada odayaashana dee ha ka dareerina allah idin barakeeyo waa isku celinayaa sanqadha bahalku way yaray طالما سيلم بكتيرة بسجيب كينا سيلم كتيرة والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك